أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon markab ka soo sharaxday imaaraadka carabta lagana afduubtay xeebaha yemen ayaa lala soo aaday xeebaha dalka soomaaliya madaxweynaha dowladda maali ayaa naftiisa isku magacaabay wasiirka gaashaandhigka kadib markii mujaahidiinta alqaacida ay dileen wasiirkiisii difaaca maali howlgallo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa magaalada muqdisho ka bilaabay kulamo ay ku qorsheynayaan nidaam doorasho oo ka dhan ah murtada gurgurte dibadbaxyo ka dhan ah kooxda aridada soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho xili murtadiinta ay sii wadaan dhulboobka ka dhanka ah shacabka muqdisho munaasabad fasax ay ku gelayaan ardayda machadka imaamu sakhaawi ayaa ka dhacday degmada buulafula ee wilaayada islaamiga baay maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiini hawsoo gebagabeeyey muruqmaalka ku dhaqan degmadaasi sidoo kale warkeena waxaad ku maqli doontaan xalqadii toddobaad warbixinno ciwaan looga dhigay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaada ah taariikhdii jiriguna ay tahay siddeed iyo tobanka bisha dulqixda kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan markab ka soo shiracday imaaraadka carabta lagana soo afduubtay xeebaha yemen ayaa lala soo aaday xeebaha dalka soomaaliya warkaas iyo warbixin kaloo ku saabsan madaxweynaha dowladda maali oo naftiisa isku magacaabay wasiirka gaashaandhigga kadib markii mujaahidiinta alqaacida ay dileen wasiirkiisii difaaca waxaa inoo hayaan walaalka cali aadan cabdulaahi caliire markab shidaalka qaada u sita calanka toogo ayaa la soo wariyey in laga afduubtay xeebaha shabwa ee dalka yemen kadibna loo weeciyey dhanka xeebaha puntland gaar ahaan magaalada qandala gobolka bari ee dalka soomaaliya ilaa hadda lama sheegin cidda afduubatay markabkan iyo sababta balse xogtu waxay tilmaamaysaa in markabkan ay maamulaan shirkado laga leeyahay isutagga imaaraadka carabta markabkan oo lagu magacaabo yurika wuxuu ka soo shiracday shaariqa toddobiyo tobankii febraayo wuxuuna shidaal ka soo qaaday fujeera ka hor inta uusan u gudbin dekedda yar ee kaana ee dalka yemen waxaana la afduubtay labadii bishan aynu ku jirno hay-ad badeed ingiriisku leeyahay oo fadhigeedu yahay imaaraadka carabta ayaa soo warisay laba dhacdo kale oo isku mid ah oo ka dhacay isla aagan kowdii iyo labadii bishan kuwaasoo ay ku tilmaamtay iskuday burcadnimo ku dhowaad laba isbuuc ka hor ayayd markii laba markab laga afduubtay meel u dhow xeebaha soomaaliya loona leexiyey deegaanada garacad iyo mareero oo ku yaala xeebaha puntland dhanka kale hogaamiyaha militariga ee maamula dalka maali caasimi kuwita ayaa isku magacaabay wasiirka gaashaandhigga kadib markii mas-uulkii hore ee xilkaas hayay lagu dilay weeraro cagmarin ah oo isbuuc ka hor ka dhacay waddanka maali kaas oo ay fuliyeen mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin wareegto isniintii shalay laga akhriyey telefishinka dowladda ayaa lagu sheegay in kuweyta uu buuxin doono booskii kamara sidaasna uu ku noqonayo wasiirka gaashaandhigga halka wasiir ku-xigeenna loo magacaabay taliyaha guud ee ciidanka maali go-aankan kuweyta ee ah inuu noqdo madaxweynaha iyo wasiirka gaashaandhigga maali ayaa loo arkaa mid uu ku xoojinayo awooddiisa kadib markii uu meesha ka baxay wasiirkii uu ku kalsoonaa xilli ay muuqato in xukunkiisu uu sii weegmayo shan iyo labaatankii abriil ayayd markii magaalooyin waaweyn iyo sidoo kale deegaano kala duwan oo ku yaala maali ay ku waabariisteen rasaasta mujaahidiinta iyo jabhadda ay gacansaarka leeyihiin ee asawaad mahadsanida caliyere howlgallo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta w f b ee degmada garbahaarey sidoo kale mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen xerada murtadiinta birbiraha ee degmada luuq waxaa kaloo jirta in mujaahidiintu dagaal culus oo ku qaadeen xerada murtadiinta degmada ceelwaaq ee islaagado waxaana lagu dhaawacay sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo cumar luley oo ahaa macalin tababare ah dhanka kale gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka sheekh xasan ee hoostaga magaalada gaarisa khasaaraha hordhaca ah ayaa lasoo tibiyey ayaa sheegaya in saddex askari oo kenyaati ah ay si xun ugu dhaawacmeen iyadoo laba ka mid ahna ay garaaba yihiin dhaawacooda siyaasiyiinta mucaaradka ayaa magaalada muqdisho ka bilaabay kulamo ay ku qorsheynayaan nidaam doorasho oo ka dhan ah murtada gurgurte marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan haya shir shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo u dhexeeyey siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa lagu soo hadal qaaday nooc doorasho oo ka dhan ah filla soomaaliya oo ay qorsheynayaan inay mucaaradku ka dhinac qabtaan tan gurgurte shirka oo aan wax war ah laga soo saarin ayaa shalay u furmay hogaamiyaasha mucaaradka waxaana kulankaasi kasoo muuqday mid ka mid ah saaxiibada gurguurta oo dhowaan shaaciyey inuu iska casiliyo xubinimada iyo xilka xoghayaha xisbiga xasan sheekh maxamuuda kaas oo ah cabdiraxmaan odowaa shariif sheekh axmed oo bartiisa qoraal soo dhigay ayaa sheegay inuu ka qayb galay kulanka oo looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorasho ka duwan tan madaxa kooxda riddada si nidaamka looga badbaadiyey buu yidhi hubanti la-aan siyaasadeed mid ka mid ah mas-uuliyiinta mucaaradka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay wadaan wadatashi ku saabsan nidaam doorasho oo ay kaga hortegi doonaan midka filla soomaaliya maalmaha soo socdana ku dhawaaqi doonaan sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday gogashii uu xasan sheekh u fidiyey mucaaradka wuxuu sheegay inaysan daacad ka ahayn balse dhankooda go-aamo rasmi ah ka soo saari doonaan saa ogtihiinba shirarkii maalmahanbu waa noo socdeen shirkeenna maanta halkan aan ku yeelannay wuxuu daba socdaa saa ogtihiin shacabka soomaaliyeed waxaan u ballan qaadnay inaan la imaan doonno moodan doorasho oo aan rabno inaan soo bandhigno oo shirkeenna jiraayada ugu dambeeyay aa ogtihiin aan ku ballan qaadnay wadahadaladii aan wadnaa wada tashigii aan wadnaa sida ugu dhaqsiyaha badanaan insha allahu tacaala maalmaha soo socda u bandhigi doonaa haddii ilaah yiraahdo waxaa kaloo ogtihiin in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu soo diray casuumaad ayadana wada tashi ayaan ka wadnaa inaan ka jawaabno annagoo og inuusan daacad ka ahayn oo safaro badan iyo howlo badan u yaalaan laakiin haddana mowqifkeenna tale ayaan weli wadnaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ayagan kusoo aan ku keenna jawaabtaas kulamada u bilowday mucaaradka ayaa kusoo beegmaya xilli gurguurta madaxa kooxda riddada soomaaliya uu ku dhawaaqay ilaa afar maamul goboleed iyo gobolada gedo iyo banaadir uu ka qaban doono doorashada uu wato ee qof iyo codka ahaa taas oo la kulmaysa diidmo xoogan oo dhanka mucaaradka ka imaanaysa mahadsanid marwaan dibadbaxyo ka dhanaa kooxda ardada soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada muqdisho xilli murtadiinta ay sii wadaan dhulboobka ka dhanka ah shacabka magaaladaasi casaam carfaad ayaa haya tafaasiisha warkan kumanaan ruux ayaa banaanbaxyo ka dhigaya waddooyinka ugu muhiimsan magaalada muqdisho waxayna ka cabanayaan dhaqaale xumida dalka ka taagan iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan murtadiinta dadka dibadbaxyada dhigayay ayaa ku qaylinayay eraya ka dhana xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda ardada soomaaliya kaasoo ay ku eedeynayeen in halis uu geliyey nolosha malaayiin qof oo soomaali ah dibadbaxyaashan ayaa ugu horeyn socod ku soo maray iskooska lamar afar ee degmada hilwa waxayna gacanta ku wateen malaayiin lacag shilin soomaali ah oo dhowaan laga diiday magaalada muqdisho iyo gobolada dalka diidida lacagta shilinka soomaaliga ayay dadka dibadbaxyada dhigayay ku sheegeen in hadanta la-aan ay gelisay dhaqaalaha dalka islamarkaana demisay dabka malaayiin qof oo danyar ah kooxda ridad ayay ku eedeeyeen inay kaalin ku leedahay diidmada lacagta shilinka soomaaliga maadaama lacagta canshuurta ay ku qaadanayso keliya lacagta doolarka
dalka aad madaxweynaha ka tahay hadda lacag ma leh waa dalka koowaad oo aan lacag lahayn annagaa maanta ah inaan kenyaati lacagta kenya shilinka iyo etoobiya shilin alla ayaga darisna leeh in magaalada muqdisho lagu sarrifo dibadbaxana wuxuu ku saabsan yahay lacagtaan shilin soomaaliga oo gacmaha ku wadanno lacagtaan lacagtii soomaaliya waaye labaatan iyo laba berina waa la diidan yahay cidda diidana ma naqaano facebooka hal mar waxaa laga yihi lacagta waa la diiday labaatan iyo laba beri bay hawada ka maqanta albaab aanna garaacin oo dowladdu leedaana waxaa noo dhiman ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha intii ka hooseeda waa aragnay madaxweynaha waxaan leenahay dalka aad madaxweynaha ka tahay hadda lacag ma leh waa dalka koowaad oo aan lacag lahayn annagaa maanta ah madaxweyne haddaad og tahay haddaad ogeynba dalaan lacag lahayn aan madaxweyne ka tahay waxaan rabnaa inaad si deg dega arrintaan wajahdo arrintaan aamusnaan ma anfacayso caafimaad ma xallanayso arrintaan arrin weyn waaye saacada kadib dibadbaxyo ay soo abaabuleen bajaajleyda ayaa ruxay degmooyinka gobolka banaadir darwalada gaadleyda ayaa ka cabanaya lacagaha xaddaafka ah ay saraakiisha kooxda dida ay ka qaadaan hogaamiyaasha isku soo baxyada ayaa u baaqay shacabka muqdisho inay bannaanka usoo wada baxaan hubkana qaataan haddii xasan gurgurta xilka ka digwayo bartamaha bishan haddaad fadlada go'aan ka soo baxin iftiimay intaan la gaarin haddii go'aan ka soo bixi waayo haddaa waxaad dili lahaydeen iyo haddii waxaad dayi lahaydeen haddaa awood aad ismudaysin oo isleedihiin soomaaliya dadkan waa caburi kartaane waa ognahay dhallinyaro badan hadda habsiyaa idinku jiro fakarkooda ka hadlay haddaad leedihiin wax badanaa idin dhiman waa isbarahaynaa waa soo baxaynaa haddaa waxaad dili lahaydeen iyo haddii waxaad dayi lahaydeen intaasba diyaara u nahay dhallinyaroy kaca maalmo yarbaa u hadhay qolada dhiigmiiratada ee waddankii waxa weeye eexda iyo nijeclaysiga iyo foolxumada iyo qabyaaladda ku beeray wax yarbaa u hadhay waxaa hadhay inay ninka shaatiyadiinna iyo jidhkiinna la xaraashaa dhiman wax kaloo maanta inii dhiman dhallinyaroy ma jiro dadka soomaaliyeedow ma jiro hooyooyinoy ma ma inay halkii malyan oo aan cashuurta afar sannaku ku siinay ma rastii lagu soo gaday qorigii lagu soo gaday ma anigi igu dile nin fikirkiis ma igu dile afartiisana maan ku haysani maalinta ugu dambaysa waa baxayna xagaan u leenahay waxaan leenahay dhallinyaradana waxaan leenahay qoryaha wadato yaa laydin qaldin hasan maalinta ugu haddii doorasho la qabto baryuuska baha dhanka kale maleeshiyaadka murtadiinta ayaa rasaas u adeegsaday dad shacab oo banaanbaxyo ka dhigayay deegaanka tareedisha ee duleedka muqdisho dadkan ayaa ka cabanaya dhulboob maleeshiyaadka murtadiinta halkaas ay ka wadaan waxaana xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda oo xasan gurguurta warqada u soo jaray ay boobayaan dhulka dadka shacabka maadaama dadka shacabka haystaan dukumentadii dowladda qaasim iyo maxamed siyaad barre ayaa dadka shacabka dhulkooda la boobayaa
dadaa dhaawacmay dad dhaawacaa jira dhibaatada dowladda soomaaliya ka shaqaynaysa ma yeelayno ma yeelayno ma yeelayno qoryahanaan la soo baxaynaa waa isdifaacaynaa shiikow sidaas waa iskula had ummadda soomaaliyeed oo weliba hawiye waa dhibtay allah kaa dhex saare waa dhibtay hawiye ilaahay kaa dhex saare
sharcigii xasan ninka la yidhaahdo cabdiqaasin xasan cabdiqaasin cabdiqaasin salaad xasan ayaan haysannaa haddii sharcigaasi socon waayo kan xasanna ma soconayo ogaad ma soconaayo soomaaliya soomaaliya soomaaliya ha maqasho soomaaliya xamse ha maqasho soomaaliya ha maqasho xasan sheekh cidduu u gooyey haddii alku roon yahay nooloosto u gooyey cidduu u gooyey haddii algura sabraloog ma soconayo haddii kale sharciga sharcigaas oo laabto ha laga daayo dulmiga iyo hanalka daayo nin xildhibaanaa la soo siiyo layidhi dadka ku tumo madaxweynaha soo amray madaxweynuhu dadka shacabka wuxuu ka ayaadaayo kooxdardada soomaali ayaa sii kordhisay dhulboobka iyo dhibaatooyinka kale ay ku haysa dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyadoona xusud ay mudan tahay in muddaxileedkii gurguurta ay ka harsan tahay wax ka yar kow iyo toban maalin waad mahadsantaha cazaam munaasabad fasaxa oo ay ku galayaan ardayda macadka imaamu sakhaawi ayaa ka dhacday degmada bulufalay ee wilaayada baay bashiir muxidiin awaa'iban ayaa warbixinta warkan ku tuntuunsanaya waxay ahayd xaflad mug iyo miisaan leh agaasinkeedana uu lahaa maamulka macadka imaam sakhaawi faraca degmada buulafulay laguna soo gebagabeynayay fatrada labaad ee sanna dugsiyeedka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri islamarkaana fasax ay ku galayeen ardayda ayaa lagu qabtay isla gudaha macadka ee degmada buulafulay xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay halkii ay ka dhacaysay xafladdan waxaa goobjoog ahaa culimmada wilaayaadka islaamiga ah waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada macadka imaam sakhaawi ee lagu barto qiraa'aadka tobanka iyo culuumta qur-aanka ayaa faracyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ugu horeen ardayda macadka imaam sakhaawi ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah culuumta ay ku barteen macadka وفتح هذا المعهد في محافظة فلاه سنة 445 15 في شهر رجب في يوم الأحد ولهذا المعهد حلقات متعددة ومن حلقاته حلقة نافع المدني وحلقة ابن كثير المكي وحلقة أبي عمرو البصري وحلقة لتحفيظ القرآن الكريم ومن كل حلقة تتكون من قسمين قسم للبنين وقسم للبنات ومن كتب التي تدرس فيه كتاب حرز الأماني ووجه التهاني المعروف بالشاطبية في قراءات السبع والتفسير القرآن الكريم والتجويد والنحو وغير ذلك من العلوم قال الناظم رحمه الله تعالى ويوم مع سال فافتح أتى رضا وفي النمل حصن قاب له النون ثملا ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل وفي النجم فصلا نما ثمود ناون واخفض رضا ويعقوب نصب رافعا فاضل كلا هنا قال سلم كاسر وسكونه وقصر وفوق الطور شاع تنزلا intaasi kadib waxaa goobta xafladda ka hadlay sheekhul mujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf oo si gaara uga hadlay fadliga qur-aanka talooyinna u jeediyay ardayda macadka imaam sakhaawi معهد سخاوي في مدينة فولاي ولاية باي الإسلامية حريتان كيدي الله نسوق قارسيي الله سانو حمدينينا الله سبحانه وتعالى قرآن هو كلام رب العالمين وحال الربائن قايو يشرف لسيو وآل له درجيو قرآن كان ولا ليال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز كسوغا آدي آدبو ألا أوينيي أرديدا مركا وحان كلا دردار مينا inay qur-aanka cinaayada iyo daryeelka alla siiyey in ay ku dadaalaan allah wuxuu ku koryeelayaa kitaabkan dad buu kor ugu qaadayaa oo marka hore xagga dhalashada iyo laga yaabaa in la liidaayey kuwa nasab iyo sharaf sheeganayana markay qur-aanka ka tagaan allah waa hoos dhigayaa marka ardayda waxaan u dardaarmaynaa in ay ka faa'iidaystaan fursaddaas macallimiintooda waxay xifdisiiyeen inay muraajaco ku sameeyaan soo halmaamin ugu dambeenna sheekhul waalid sheekh mukhtaar abuu muslim oo madasha ka hadlay ayaa si gaar ah ula dardaarmay ardayda dhigata macadka barashada qiraa'aadka tobanka ah ee imaam sakhaawi faraca degmada buurafulaay dardaaranka koowaad ardadaa raba inaan la dardaarmo ardada waxaan leeyahay duruustaad soo barateen iyo idinka dhumin muraajaceeya muddada fasaxaad ku jirtaan masaajidda ku xirma xalaqaadka masaajidda ku taxma jamaacaadka salaada jamaacaadka ku dadaala waxaan kaloo ardada kula talinayaa inay isu yimaadaan oo ay si gaar isu weheshadaan oo ay wada mudaakaroodaan waxaan ardada kula dardaarmayaa xusnu tacaamuli maca alwaalid waalaqaarib waalidiinta iyo awliyaa'u ulumuur iyo qaraabada dabeeco fiican inaad kula dhaqantaan baarri aad u noqotaan aad u xisaanfashaan fasax intaad ku jirtaanna aad u khidmaysaan maamulka macadka imaam sakhaawi ayaa mar kasta oo la gaaro gebagabada fatro wuxuu ardayda u qabtaa dowro sharci ah oo talooyin iyo tawjiihaad lagu siiyo ardayda waxaana ujeedka uu yahay in waqtiyada fasaxa ay ardaydu ka faa'iidaystaan mahadsanid bashir maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowra diini ah u soo gebagabeeyey muruqmaalka ku dhaqan degmadaasi faahfaahinta warkan waxaa haya cismaan axmed ubow maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa qabtay dowra diini ah oo si gaar ah loogu talagalay muruqmaalka qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo ay ka mid yihiin xarqaanlayaasha garaashleyda dallaalada darawallada mootooyinka iyo kuwa kale dowradan ayaa muddadii ay socotay waxaa lagu qaatay duruus diini oo muhiim u ahaa dadkii loo qabtay intii ay socotay dowradu waxaa looga hadlay towxiidka salaada iyo doorka qofka muslimka uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda ka qaybgalayaasha dowradaha ayaa u sheegay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus in ay si weyn uga faa'iidaysteen cashiradii lagu bixinayay dowrada waxayna qaarkood la hadleen idaacadda islaamiga ah ee alandalus bismillaah anigoo ah magacayga cabdi maxamed cabdulaahi oo loo yaqaan cabdo marko alxamdulilah waxaan ka mid ahay garuubka ay leeyihiin muruqmaal waxaana joogaa degmada bu'aale waxaan qaadanay saddex maalin oo dowro ah dowladda aan qaadana magaceeda waa mucaad binu jabal shaacirteedana ay tahay kun caaliman oo mutacaliman alxamdulilaah saddexdaa maalin waxaan qaadan waxaa ka mid ah atawxiid tawxiidka saad alcilmiya fadl alcilmi waxaa ka mid ah aljihaadu fii sabiili illaah alistiqaama waxaa kalaa ka mid ah aliqhlaas almutaabaca wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ono oo anna garaashjay oo magacayn laba fuudyow degmada bu'aalan roogno dowladu may ku faa'idnay ilmo badan ku faa'idnay ilmagaas oo eh salaada kuma dhe may kuma dhe jihaadka may ku fadaana markasban hanin nago dowladina haninka nago oo markasaa dadkalaan dhambulaarajiye saddex maalmood oo doore ah wanaagsan ayaan qaadannay ilaahay subxaana wa tacaala ayaana ku mahadsan nin walba ma helo ninkii ilaahay u doora maahane meeshana waxaa lagu hayay waxay ahayd diin in lagu barto sida maxaan ku idhaahdaa salaada ilaahay kuma qaada maxaa ku idhaahdaa towxiidka aljihaad fii sabiilillaah iyo waxyaabo fara badan oo micnaha deertaan soo koobi karin ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan waxa aad ii soo jiitay salaada oo maxaan ku idhahdaa rukniga labaad ay tahay islaamka maxaan ku idhahdaa salaada waxaway wax badan badan annaga aan tukanaynay oo wax badan naga qaldanaa yaa noola saxay waana ka faa'iidnay waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran culummadii noo soo jeedisay alxamdulilah dowradaas waxyaabo badan ayaan ku qaadanay waxyaabo aad ii soo jiitay oo maanta dowradaas aan aad u soo jiitay tawxiidkii waxaa ka mid ah salaada alxamdulilah waxyaabo badan oo intaas oo min- aan ka qa- aan qaadanay waa jirtaa oo aad nooglaga hadlay si biniaadanka sidiisaba macnaha waxaa waaye asiga n waa un iska laciif qalbigiisu waa iska jilicsan yahay haddii aan mar walba saan qalbigiisa aan loo maraajacaynin oo loo safeynina dhibkiisa waa iska sii badanaya alxamdulilah waxaan qaadanay waxyaabo badan aan qaadanay oo ku saabsan diinta ku saabsan towxiidka ku saabsan waxyaabaha mugdiga looga baxa ah oo wadada toosan ila- oo oo loogu socda ah alxamdulilah waana ilaahay ku rayay maanta noo soo gabagabowday ilaahay waxaan ka baryaa dadkii soo aas-aasay culimmadii soo aas-aastay ilaahay ajarka xasanaadka ka siiyo ilaahay anagana kuwii wax fahma oo wax loo sheegay qaata oo ku dhaqma ilaahay ha naga dhigo ilaaha ku mahadsan annagana oon ah xilbaashadii magaalada ka wada shaqaysanayay harqaanle hadday tahay hadday tahay dhaweeyihii hadday tahay bajaajlihii hadday tahay dalaaleedii hadday tahay xamaaladeedii halkan ayaana lagu soo qitimid dooradaasi oo magaceeda la yidhaahdo macaad bini jabal kun caaliman oo mutacalimin ana waxay aad ii soo jiitay qofka adiga aad saaxiib la noqonaysa ahaw saaxiibkaaga midka diinta ku wanaagsan kan diintan ku wanaagsaneen ka tag dowradan ayaa qayb ka ah dadaalada uu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale uu ku xoojinayo wacyigelinta bulshada sidoo kalena kor loogu qaadayo fahamka diineed iyo midka akhlaaqda wanaagsan ee bulshada dhexdeeda ah waad mahadsantahay walaalka dhuubow iminkii haatan waxaad ku soo dhawaataan xalqadii toddobaad warbixino cinwaankoodu yahay taxanahaas oo kabashada deegaanadii lagu soo duulay cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa soo diyaariyey islamarkaana halkan ka soo jeedinaya waa cusub ayaa u baryay bulshada muslimiinta ku dhaqan deegaanka show ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa isbeddel la taaban karo uu ku yimid qaybaha waxbarashada iyo bulshada deegaanka kadib markii ay ka faa'iidaysteen dacwada jihaadka taasoo nooleysay quluubta dadka muslimiinta ee soomaaliya deegaanka waxa uu kasoo kabtay xaaladihii cabsigelinta iyo barakicinta waxna umuusan arag wixii dhacay waxayse ka qaateen duruus waxayna cadowga ka fahmeen amaba ay ka ogaadeen inuu dagaalkiisu ku wajahnaa diinta islaamka iyo dadkeena muslimiinta booqashadeeda aan ku tagay deegaanka show ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaan cagta soo mariyey goobaha waxbarashada sida madaraso weyn oo caruur iyo ciroolaba ay ku bartaan xifdinta qur-aanka kariimka nudqigiisa iyo axkaamtiisa madarasada waa cuhmaan ibnu cafaan xilliga aan booqanayeyna waxay ahayd waqti aroor hore ah waxa aan la kulmay amaba aan xaadiray xalqo macalimiinta dugsiyada qur-aanka ay darsi ku qaadanayeen sidoo kale waxaan goobjoog u noqday xisad kale oo ay lahaayeen qeybaha dumarka oo iyana lagu saxayay nudqiga qur-aanka laguna baranayay axkaamta tajwiidka bismilah marka hore magacaaga iyo deegaanka madrasada aad dhiganayso maxaa baranaysaa bismilah
bismillaah magacay waa muslime sheekh deegaanka aan ku sugnahay waa wala- eh, show madarsadaan dhignay cuhmaan bin cafaan waaye waxa aan baranayan tasxiix waaye wallaahi aad iyo aad baan sheeg u faraxsanahay ee tasxiixan ka hor waxaan ahayna dad kitaabka ilaahay aqri laakiin waxaan aan ka fahmayn laakiin marka hadda aan dhexgalnay aniga shaqsiyaad aan ku wada hadlaayo tasxiixan markaana noo bilaabo ka hor inaan is- oon fiicana aan isku malayn jiray laakiin markaa tasxiix hadda aan baranay inaan qur-aanka ilaahay qaldeyna haddaan fahmay ka horna i- ma ma u malaynaya inay baahi i haysa laakiin markaan fahmay oo tasiixa ilaahay subxaana wataala i dhex keenay baahida oon aad iyo aad i haysaan fahnay marka ilaahay baan waxbaa ii caddaaya sababtoo ah ilaahay subxaana wa taala kitaabkiisa marka hore mayn ay kala soconaynin xaruufaha waa iska akhrinayo loloba baan iska siinayo laakiin hadda maasha allah markaan ilaahay habarka macalinkeena ugu dadaalay intaad aan marooynin xaruufta aad dareemi kartiin maasha allah kitaabkata markaan kala qaado waa waa cabsada waa is- waa is ilaaliyaa laakiin marka hore waxaan ahaynay dad oo hololob iska siiya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay marka xaaladeenan meel fiican bay noo maraysaa aad baan ugu faraxsanahay maasha allah insha allah waxaa sidoo kale ka mid a waxyaabaha magaalada ku soo kordhay madarasada lagu magacaabo rawdada caruurta ee aadka u da-da yar lagu xanaaneeyo oo weliba si xirfadaysan ay diinta islaamka ugu bartaan si aan u soo ogaado habka waxbarashada caruurtaas waxaan booqannay madarasada aniga iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maktabka dacwada aad baa naloo soo dhoweeyey caruurtana waxay inoo sameeyeen bandhig cilmiyeed waxaan sugayey in uu qof weyn noo soo istaago masraxa kadibna caruurta u qaybiyo mikrofoonka laakiin mucjisada aan arka waxay ahayd in uuna soo hor istaagay wiil aan da-adiisu ku qiyaasay shan sano jir oo amiir u ah fasalka isaga ayaana inoo daadihinayay bandhig cilmiyeedkii goobta ka dhacay ما ربك ما دينك ما نبيك أين الله لو أنت قرشت أنت قدمت لو أولادي اسمي قاوة ميقا قوره تريو لو حاسسكيس تريو
waxaa xusid mudan in macalimiinta wax ka dhiga madarasadan ay yihiin haween mid ka mid a haweenka mucalimaadka oo aan ka waraystay xaaladda caruurtan iyo sida ay wax u baraan ayaa igu tiri marka alxamdulillah rabbil caalamiin ilmaha wuxuu aqrinayaan wax waa qorayaan aqiidada way yaqaanaan maanta cunug agtiisa wax lagu sheegi karo qash eh ma jiro tarbiyadda nidaam waa nidaamsan tahay ilaa cunug aqiida laga dhisay ma halaabayo ma fahanti Een, caruurta waxaa ka mid a in marar qaar la ciyaarsiiyo ee, laakiin makaan idinku filan oo howlahaas aad ka heli kartaan nashaadaadkii ciyaarka ma jiraan والله الحمد لله الماء هدان اسبوع كما قرنا ماما هورت عيار سيس انيغا وا مغرت مامول كدا اهينا ووالد ان اهين هدان ماما عيار سيس انيغا وا ويفوغي انت ويالو موتوينا ويالان بوفنا وسو غدا شيكوين waxa ugu sheekeeya ila ku daa ayaga farxad gelina ugu sheekeeya cunuga asigoo la garaacin sirdiida cashirka uu keena maanta khamiista ay waxay leeyahay cayaarsiis leeyihiin jimcihii maartay waa soo nasanaya sibda asigoo nashaad oo cashirka keena marka wayna nagu filan tahay meeshan inta labadan safaasaa loo kala fariisina intoo kale xirigan oo kale inta lagu xira buufinyaala lagu xira sidii waxaa loo sameynaya indhaha laga xira cunuga laga xira soo bajiyaa la dhaha ama cunug kale waxaa leeyahay cunugan yuu kaa baja ninka ilaa shaa la dhaha ilmihii war ordaayan waa qoslaayaan mar waa fariisina waa u sheekeena mar miifoogaa saara mar mootooyina ushidaa ay ku ay kusoo soconayaan marka ilmaha haddii mar la farax geliyo oo wixii eega dalbanaya la siiyo cunug maba ku dhibaayo xataa inaa garaacad ma u baahanaysidbo alxamdulillah shukr caalamiin intaas nooca keenayso waxaa ku kasbanay inaa cunmaha cayaarsiino mafahant aan farax gelino mafahant marka ah laakiin een, ee, deegaanka aad joogto een, ee, magaalo aad u sii weyn ma aha kuwan hadda aad haysaan oo kale waa la ciyaarsiinayaa waa een, waxbaa lo xaafadahoodaba kuma helaan marka ma dooda nacaas ma ma laku maya maya calaashaa maalinta khamiista ayaga calaasha khamiis sideeda lagama yaqaan inta xiisadaas waxa waa cayaarsiis waa si wax hore u muraajaca leeyihiin wixii ka dambeeyo ilmaha cayaartooya laakiin xiisadooda kale lamala taabto sabde axad isniin talaada arbaco waxa lagama taabto subaxa khamiista oo oo maarata ugu dambeyso si wax hore leeyihiin ay break leeyihiin wixii ka dambeeya nashaadkaas leeyihiin maamooyinkana wayba ku qanacsan yihiin in khamiis iyo laga hayo wayba jecel yihiin sooma marka ayagaaba xataa jimca nooga dare jimca nooga dareeba taagan yihiin bo marka anaga jimca marka anaga dhaqaalkeena waaye laakiin khamiis ilmihii inaan iida u dhisno oo ka faraxsiino waxbarashadooda nashaad ku qaataan saas maxaan kuu sheega anaga maxaan kuu sheega ayagaa hubbigoodaba waa ilmaha waaba ita waayaan waa iraadinayaan maamad maxaa ku dhacay leeyihin ah waxna ciyaarsii jirta ah sidaas ay macalimadda inoo sheegayso waa hababka keliya ugu fiican in caruurta dhallaanka lagula tacaamulo haddaba dhegaysta galbeedka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dhan kasta ayaa khayrkeeda ka bulaalay waa waxa keenay in cadowga uu duulan ugu soo qaado
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysan waxaanu idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu